الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية أي هذا كان باب الإخلاص إخلاصك عملك إله إلو خالص يالو عدينتي سباب يهي يو إحضار النية نيادة إن لكينو لسو حاضريو في جميع الأعمال والأقوال والأحوال camallada oo dhan iyo hadallada oo dhan iyo axwaasha oo dhan marka lala imanaayo in niyadii lasoo xaadiriyo albaarisati tii muuqatay iyo walkhafiya tii qarsoonaydba baabkan kolka koobaad wuxuu sheekhu ka dhigay ikhlaaska iyo wax kasta oo la samaynaayo acmaalah ilaahay dartii inay qofka ka noqoto ikhlaaskuna waa in camalka qofku ilaahay daraaddii uu sameeyo oo cid kale aanu waxa weeyaan u samaynahayn ilaahay un daraaddii waa inuu camalka ula imanayo wey qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi wamaa umiruu dadka lama farin xagga horay ku cadfan tahay wamaa tafaraqa aladiina uutuu lkitaaba ilaa min bacdi maa jaaءathum اlbayina wamaa umiruu lama farin ilaa liyacbudu llaha ilaaha inay caabudaan mooyaane mukhlisiina xaalo ay u badhax tirayaan lahu alla addiina cibaadada xunafaa'a xaalo ay yihiin kuwa ka soo iilanaya shirkiga iyo diimaha baatilka ah oo dhan towxiidka iyo diinta xaqa ana u soo iilanayo o u soo baydhayo wa yuqiimu salaata salaada inay ogaan mooye wax kale lama farin wa yu'tu zakaata oo zakada ay bixiyaan wadaalika kaasi in ilaahay oo keliya la caabudo salaada la ooga sakada la bixiyaa diinu lqayima waa diintii toosnayd wey aayadda markaa ilaahay oo keliya in la caabudo cibaadada loo khaalis yeelo ayaa ku sugan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi lan yanaala allaaha ilaahay gaadhi maayo luxuumuhaa hilbaheeda iyo walaa dimaa'uhaa dhiigageedu toona hadigaa iyo xoolahaasi la qalaayo hilibkeedana ilaahay gaadhi maayo waxba ku fali maayo dhiiggeeduna ilaahay gaadhi maayo waxba ku fali maayo walaakiin ha yeeshee yanaaluhu waxa gaadhaaya attaqwaa alla kacabsiga minkum idinka xaggiinna ka ahaaday macnii gowricistana aad gowracaysaan idinkoo u hoggaansamaya amarka ilaahay taasi alla kacabsiga caynkaasa iyo amarkaa ilaahay oo u hoggaansamaysaan baa ilaahay gaadhaya oo uu idinka ajar iyo abaal siinaya wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi qul waxaad tidhaahdaa in tukhfuu haddaad qarisaan maa fii suduurikum laabihiinna waxa ku sugan aw tubduuhu ama aa muujisaan yaclamhu allah ilaahay jalla wacalaa wuu og yahay oo wuu ogaanaya wax ilaahay ka qarsoonaanayaana ma jiro haddii la muujista iyo haddii la qarsado ilaahay markaa niyooyinka wuu og yahay waxa quluubta ku suganna wuu og yahay qofkii niyad wanaagsan leh niyadiisu sax tahay kii niyad xun lehee niyadiisu ay xun tahay intaba ilaahay wuu og yahay mid walbana waxa uu sameeyey waa ku abaalmarinaya wey وعن أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كودي وحلق وريه وأبي حفص أها عمر بن الخطاب أها ابن النفيل بن عبد العزى ابن الرياح ابن عبد الله بن قرط ابن الرزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال waxaa laga wariyey amiirkii mu'miniinta oo cumar ahaa ayuu sheekhu u abtariyey oo markaa cadowiga ahaa ee qurayshiga ahaa inuu yidhi waxoogay abtirsiinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam way kulmayaan laakiin way yar kala durugsanaayeenoo kacabkaasi ayay ku kulmayaan ibni kacab bnu lu'ay kacab bnu lu'ayigaasay isugu imanayaan nasabka iyo abtirsiinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi cumar kolka samictu waxaan maqlay rasuul allah rasuulka ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaal uu leeyahay innama alacmaalu in kalaba maahe camalladu binniyaati niyooyinkeeda ayay ku xidhan tahay ulajeedadeeda iyo wixii loola jeeda ee loola qastiyey ayay acmaashu ku asaxaysaa ama lagu aqbalaya oo ay ku xidhan tahay biniyaati ay biniyaatiha haddii qofka ulajeeddo wanaagsane ay ku xambaarayso wax wanaagsan baa camalkaasi uu noqon lahayna qofka uu ka abaalmaray haddii ujeeddo xumi qofka ay ku xambaaraysana dee qofkaasi waxa weeye dembi buu ka dheefayaa wa innamaa likulli imri'in qof walbana waxa u sugnaaday uun maa nawa waxa uu niyeysto faman kaanat camalkiisa waxa uula jeeda ee uu niyeysto ayuunbuu qof waliba helaya faman kaanat ka ay ahaatay hijratuhu hijradiisu ilallaahi wa rasuulihi ilaahiyo rasuulkiisa xaggooda fa hijratuhu hijradiisu ilallaahi wa rasuulihi bay ahaatay ilaahay xaggiisa iyo rasuulkiisa xaggiisa ayay ahaatay waay oo qofka ilaahay jalla wacalaa daraaddii u hijroodee ula qastiya qasdi wanaagsan ka leh ilaahay baa ka abaalmarinayo abaal fiican ka siinayo waman kaanat qofka ay ahaatay hijratuhu hijradiisu lidunyaa adduunyo daraaddeed yusiibuha uu soo helo aw imra'atin ama haweenay daraaddeed yankixuhaa uu soo guursado fa hijratuhu kaana hijradiisu ilaa maa haajara ilayhi waxa uu hijrooday unbay ahaatay muttafaqun calaa sixatihi waa la ysku wada waafaqay saxiixnimadiisa iyo sixadiisa rawaahu waxaa wariyey imaam almuxadisiina muxadisiinta labadoodii imaam oo kale ahaa abu cabdilaahi moxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu almuqiira ibnu bardisba aljucfiyu albukhaari raximahu llah waay alimaamu albukhaari waay bukhaaruu ka soo jeedayoo carab mu ahayn asalkiisu caalimkaasi wuxuu ahaa cajami buu asalkiisu ahaa wa abulxusein muslim bnu lxajaaj bnu muslim alqushayriyu naysaabuuri iyo abulxusein oo muslim bnulxajaaj isna ahaa qushayri buu ahaayoo qabiil baa loo nisbeeyey naysaabuurina waa meel naysaabuur la ydhaahdo ayaa loo nisbeeye wey markaa muslim isagu carab buu ahaa wey radia allaahu canhumaa rabbi raalliha ka noqdee fii saxiixayhimaa labadooda saxiix ayay ku wariyeen alladayni labada saxiixoo humaa iyaguba asaxu lkutubi almusannafa kutubta la qoray ee la alifay ugu sixada iyo saxiixnimada badan ayay ku wariyeen wey hada alxadiid walaalayaal waa xadiid cadiim ah oo a'immadu ay yidhaahdeen qadarkiisu aad buu u wen yahay cilmi badan iyo masaa'il badan ayaanu koobsanay waxaana mawduuciisu uu yahay niyada marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa niyada in layska hagaajiyo oo layska soxo acmaashuna niyadeeda ayuunbay markaa ku xidhantahay iyo wixii loola qastiyey acmaashaasina waa acmaasha mashruuca ah oo shay dee aan markaa mashruuc ahayn ama aan bannaanayn niyadu wax hagaagsan ka dhigi mayso oo keliya hase ahaatee acmaasha mashruuca ah ee sharcigu ina faray ama inoo jideeyey haddii qofku uu niyo wanaagsan ka leeyahayna khayr iyo wanaag buu helay haddii niyo xun uu ka leeyahayna iyadoo shaygii uu mashruuc yahay haddii niyo xumi ay ku kallifayso dee imi iyo shar buu ka dheefayaa weye rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam markii qaacidadaa guud uu bixiyey ayaa tusaale wuxuu ku bixiyey hijrada oo hijrada waxaa la yidhaahdaa alintiqaalu min baladi alkufaari ilaa baladi alislaam waddanka gaalada in laga guuro laga tago waddanka muslimiinta la tago hijradu markaas sida aynu axaadiidta in badan ku arki doonno waa camal mashruuc oo aad iyo aad u qaali ah hase ahaatee ajar iyo abaal waxaa ka helaya qofkii ilaahay daraaddii ay ka tahay niyadiisu ay wanaagsan tahay kii muuqaal ahaan u hijrooday ee waddankii ka tegay gaaladee midka muslim tegey hase ahaatee niyo wanaagsan aan la hayni kaasi isaga dee ajar iyo abaal wanaagsan ka heli maayo xadiidkan kolkaa waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa markaa fiican in kutubta la alifaya lagu bilaabo si qofka kitaabka qoraaya iyo ka akhrisanaaya iyo ka dhiganaaya intaba loogu baraarujiyey inuu niyada iska hagaajiyo niyadiisa uu saxo in kutubta lagu bilaabo waana sida imaamulbukhaari uu sameeyeyoo saxiixa bukhaariga xadiidkana ugu horeeya waxaan u joojiyey baa layidhi halkii muqadimada iyo hordhaco xadiidkan unbuu imaamulbukhaari saxiixiisa ku bilaabo imaamu nawowina waa siduu ku sameeyey kitaabkiisan aynu hadda hayno ee riyaadu saalixiin iyo alarbacuuna nawawiya iyo kutub kale intaba waa sida uu ku sameeyey kadaalika kitaabkii hore ee cumdaha cumdatulaxkaam ee aynu soo dhigannay isagana xadiidkan ayaa ugu horreeyey kolkaa xadiidkan kolley waxoogay sharaxiisa ah kitaabkii hore ayaynu ku soo sheegnay waxaana xadiidku mowduuciisu yahay oo daliil uu yahay shardi ka mida shuruudda lagu aqbalo camalka wanaagsan waa alikhlaas ilaahay daraaddii in loola yimaado markaa qofku marka uu doonaayo inuu wax qabto salaad sadaqad soom cilmi la dhigto mid la akhristo mid la sii gudbiyo dacwad khudbad waa inuu niyadiisa iyo naftiisa la tashado weeye hor horta waxan maxaa kugu kalifaya diyo niyaddu wanaagsanaato waa fiicanta hadday niyaddu xumaato qofku waa inuu niyadiisa hagaajiyo oo isagoo niyadiisu aanay wanaagsanayn camalka aanu qaban oo aanu la baashirin laakiin waxaa kaloo ay u baahan tahay camalka wanaagsan mutaabacana wuu u baahan yahi almutaabaca oo ikhlaaska ama niyadda fiican oo quri kuma filla waaya wa can ummi lmuminiina ummi lmu'miniina waxaa laga wariyey oo ummi cabdilaahi ahayd caaishata radi allaahu canha ee qaalat inay tihi ummi cabdilaahi baa markaa la odhan jiray waxaana xadiid ku soo arooray inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u bixiyey kunyada caynkaas kunyo in lala baxaana iska caado carbeedun maaha eh waa arrin mashruuc ah oo fiican weeye marka ummi cabdilaah qaalat inay tidhi baa laga wariyey qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaqsuu waxa duuli doona jeyshun ciidan baa ku duuli doona alkacbata kacbada wa idaa kaanuu marka ay yihiin bibaydaa'a meel bannaan oo min alardi dhulka ka mid ah ayaa yukhsafu dhulka lala jarayaa biawalihim kooda ugu horeeya iyo wa aakhirihim ka u dambeeyaba yacnii dhammaantood dhulkaa lala jaraya qaalat waxay tidhi caaisha qultu waxaan idhi yaa rasuul allaahi rasuulka ilaahay ow kayfa yukhsafu sidee baa dhulka loola jarayaa biawalihim wa aakhirihim kooda ugu horeeya ilaa ka u dambeeya biawalihim wa aakhirihim wa fiihim iyadoo ay dhexdooda ku sugan tahay aswaaquhum ay ahlu aswaaqihim dadkii suuqyadooda joogay iyo waman laysa minhum cid aan ka mid ahayn iyadoo ay ku jirto oo meelaha ay dee soo qasbeen ama dhexda uun ay iskaga soo dhaceen oo maqsadkooda iyo khudadooda aan waru hayn sideebaa dhulka loola wada jaraya intii qasdiga xun u soo ambabaxday ee xumaanta doonaysay unma lala jaro qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi yukhsafu waa lala jaray dhulka biawalihim wa aakhirihim uma dabadeetana yubcahuuna waxaa lagu soo saari doonaa calaa niyaatihim niyaadkoodaa lagu soo saaray muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wahaadaa kana lafdu lbukhaariy lafdigii bukhaari weeye xadiidkan markaa caaisha radia allaahu canha wuxuu rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ciidan kacbada ku duuli doona ciidankani muxuu ahaa wuxuu leeyahay shaarixa bahjatu naadiriinka qoray ee saliim ibnu ciid alhilaali xafidahu llaah axaadiidta daahirkeeda marka la ysu gegeeyo waxaa laga qaadanayaa ama uu xoojinayaa in ciidankaasi uu kacbada ku soo duuli doono wakhtigu mahdigu joogo mahdiga xaqa ah ee la sugaya ee aakhiru zamaanka soo bixi doona ee cadaaladda iyo khayrka dadka ku hagi doonaa wakhtiga uu soo bixi doono dee xuruub badan iyo dagaallo badan iyo fitan badan baa markaa iska jiraya gaalada iyo muslimiinta dagaallo badan baa dhex maraaya kolkaa marka uu mahdigaasi kacbada iyo beydka iyo markaa maka tago ee halkaa waxa weeye uu tago ee bartaasi uu ku dhufays qaato ayaa ciidankani ay soo weerarayaan oo ay u soo ambabaxayaan ummaddan aanay ka mid yihiin kuwa kacbada duminaya axaadiidta kale sheegaysana ma aha kuwani marka ay soo socdaan oo weli aanay soo gaadhin waxa weeyaan kacbadii oo baydaa'a meel macnihii hayjada ama bannaan oo dhulka ka mid ah ay soo socdaan ayaa dhulka lala jaraya ilaahay jalla wacalaa uu halaagayaa wey ayaa ilaahay jalla wacalaa uu halaagaya caaisha kolkaa aad bay u faham badnayd radia allaahu canha wa ardaaha wixii ka ishkaal gala inay rasuulka weydiisana aad bay ugu dadaali jirtay oo ay ugu dhiiranayd markaa waxay tihi rasuulka ilaahay oo sidee dhammaantood dhulka loola wada jaraya iyadoo ciidankanay ku jiraan dad markaa aan iyagu qasdi dee xun markaa aan lahayn tusaal ahaan aswaaqdoodu iyadoo ay ku jirto wa fiihim aswaaquhum aswaaquhum taana waxaa lagu fasiray laba macnaa lagu fasiray macnaha koowaad waxaa la yidhi aswaaquhum waxaa loo jeedaa ahlu aswaaqihim dadkii suuqyadooda joogay ayaa la socda oo iyagu ganacsi waxa weeya uu meesha soo mariyayoo dagaal iyo dhib kale iyo shiddo kale aan wadine ganacsi baa meesha soo mariyey oo bidaacadoodii iyo alaabtoodii ayay iyagu sitaanoo waxa weeye ay iskala dhex socdaan ciidanka waa sida imaamulbukhaari markaa uu ugu tarjumeeye oo uu ishaarahayo waay inay ciidan aad u wen yihiin baanay taasi ina tusaysaa waxaa kaloo markaa lagu macneeyey asuuqatu minhum baa loo jeedaa وفيهم أسواقهم أسواقهم تن أي السوقة منهم dadkii suuqadaha iyaga kamid aha suuqadana waxa la yiraahdaa dadka aan madaxda ahayn ee maamulka iyo marka madaxnimada aan waxba ka hayn ee marka mijaha ama iska shacabka ah ayaa la yiraahdaa marka labada macnaba waa la sheegay dad iska caynkaas iyadoo ay la socdaan iyo ciidan kamid ahayn oo tusaalahaan ama ay soo qasbeen ama ay wadada ku kulmeen oo qastigooda ba ogeyn sidee dhulka loola wada jaraya kaasa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam dhulka in lala wada jaraayo dabadeetana dhoniyooyinkooda lagu soo saarayo waay haddii la yidhaahdo kolka sidee dhulka loola jaray iyagoo kuwani markaa aan dee waxba geysan waxay jawaabtu ay tahay dadkani waxa ay markaa dee ku jireen ama ay la socdeen dadkii ahlulbaailka ahaa ee kacbada ku soo duulaayey ayay ku dhex jireen masaa'ibkuna markay yimaadaan hadday tahay xanuunno abaaro colaado dhulgariiro masaa'ibka noocaas marka ay yimaadaan tacumu saalixa waaalix ka wanaagsan iyo ka xunba way gaadha sida ilaahay qur-aanka ku yihi wataquu fitnata laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa marka macnihi waxa weeye aayaddaa qur-aanka ah aynu akhrinay iyo xadiidku waa isfasirayaan weeye aayadda kale qur-aanka ah walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa waxay tilmaamaysaa waxa weeye qofna loo nafna loo qaban maayo naf kale dembi ay gasho aakhira oo ilaahay ku ciqaabi maayo adduunkana wixii markaa ciqaabee gaara iyo xuduudda iyo arrimaha ku saabsan wax qof kale sameeyey qofkii loo qaban maayo hase ahaatee masaa'ibta caamka ahi marka ay soo degaan fisqiga iyo macaasida iyo xumaantay dadka qaar sameeyeen sababteedana ay ku soo degaan kuwii sameeyey uun kuma gaar noqotee dadka waxa weeye way maashaysa xadiidinoo iman doonana anuhlaku fiina asaalixuun qaala nacam idaa kaura alkhabat waa kii rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam marka waxa ay ku jireenu dadka ahlulbaadilkaabay dhex socdeen haddii waxa weeye aanay la niyadahaynna ilaahay jalla wacalaa wuu og yahay oo aakhire marka uu soo saara niyadoodii ayuu waxa weeye ku soo saarayaabay noqonaysa waa tahay wacan caaishata caaisha waxaa laga wariyey radi allaahu canha ee qaalat inay tidhi qaala nabiy nabigu wuxuu idhi sala allahu calayhi wasalam laa hijrata hijra ma jirta bacda alfatxi ay bacda fatxi maka maka intii la furtay dabadeed walaakin ha yeeshee jihaadun jihaad baa jira iyo waniyatun niyo wanaagsan wa ida stunfirtum dib markaa bixitaan laydinka dalbo fanfiruu baxa baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim waa isku waafaq wa macnaahu macnihiisu waxa weeye laa hijrata hijra ma jirta min makata maka laga hijroodaa lannahaa maxaa yeelay maki saarat waxay noqotay daara islaamin daar islaam bay noqotay xadiidkanna waa xadiid kooban oo haddana fawaa'id badan ee fatxigaasi sidaa sheekhuba u fasiray waa fatxu maka waay oo sidaynu ognahay maka kolkii hore gaalada ayaa haystay daar mushrikiina ay joogto ay haysato ayay ahayd qolkii dambe waa kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintu ay furteen markaa hore maka ay daarulkufaarta ahayd waxa waajib ahaa in markaa laga hijroodo oo madiine iyo daarta muslimiinta looga hijroodaa waajib ahayd laakiin intii la furtay ee rasuulka iyo saxaabadu ay furteen dabadeed dee daarul islaam bay noqotay daar islaamna lagama hijroodo waay sidaa awgeed baa xadiidkan iyo xadiidka kale ee rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam laa tanqaicu lhijratu xataa tanqaica tawba ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها حديث كان يا حديث كاكلا اسك هرمن مايا وايو حديث كان waxa uu ka warramayaa waxa weeye hijrada maka laga hijroodo ayuunbuu ka warramaya rasuulku wuxuu inoo sheegay inaan maka laga hijroonahayn oo dee daar islaam ay noqoto laakiin xukumkii hijradu waa baaqi ilaa qiyaami saaca mid baaqiya weeye waddanka gaalada qofku inuu iskaga hijroodo oo waddammada muslimiinta uu tago waa arrin waxa weeye sharci ah wadanka gaalada qofku haddaanu diintiisa ku muujisan karahayn inuu iskaga hijroodaa waa waajib wey haddii diintiisa uu ku muujisan karayo laakiin wadan gaalo uu yahayna waxaa u fiican oo mustaxaba inuu iskaga hijroodo oo gaalada iyo dhaqamadoodan xun iyo waxan iyo aragtidooda uu iskaga durko ayaa wanaagsan waaya xadiidka waxaa kaloo ku sugan bushaaro rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu inoogu bushaareeyey makii laga bilaabo markii rasuulku furtay ilaa weligeed inay ahaan doonto daar islaam oo gacanta muslimiinta ay ku jiri doonto bushaaradaasina sidii bay u dhacdayoo ilaa wakhtigii rasuulku furtay ilaa yowmina haadaa sidaasunbay gacanta muslimiinta ugu jirtay maki oo dadka muslimiinta ay u hayeen oo u maamulayeen waxa taasi markaa ay radin ku tahay qolada imaka waxgaalaysiiya waxna qarxiya oo yidhaahda waddamada dadka muslimiintaah ay degan yihiin dhammaantood waa waddamo gaala idhaahda dhammaantoodna in laga hijroodaa waajiba ilaa maka iyo madiina waa waddan gaalo oo gaala gacanta ku haysa in laga hijroodaana waajiba bay kuleeyi bal marka waayo waddan kastooo muslimiini deganta laga hijroodo ee makiya madiinana laga hijroodo xaggee la tegaya talow ya xaggee loo hijroonaya qaarkoodoo sidaa u hadlaya waxay sameeyaan oo sidaa qoro oo kutubtooda iyo meelahaasaa ku qoraa waxay sameeyaan waddammada gaaladay tagaan oo ay degaan oy magangelyo weydiistaan sida yurub iyo ingiriiska iyo maraykanka iyo meelaha waasey haddana leeyihiin dadkii farayaan oo leeyihin dhammaan waddammada dadka muslimiinta sheeganaya ay degan yihiin waa gaalo in laga hijroodaana waajiba ilaa maka iyo madiine yidhaahdeen marka taasina waa war baatila weeye ha yeeshee jihaad baa jira oo reer maka qudhooda haddii aanay maanta hijra waajib ku ahayn dee jihaadkii baa loo baahay iyo niyad wanaagsan oo dhammaan jihaadka iyo acmaasha kale oo dhan la niyeysto ayaa markaa waxa weeye baaqi oo dee jirta waayo oo haddii albaabkaasi ka xidhmay hijrada ahaa ee khayrka ahaa ila khayr weyn buu ahaa oo lagu helaye albaabo badan oo kaloo khayra u furan wey soo ma aragtid waida stunfirtum fanfiruu marka imaamkiiyo madaxweynuhu uu idinka dalba inaad jihaadka u soo baxdaanna soo baxa xaaladdanna waa xaaladaha jihaadku fardulcayn ka noqdo wey oo jihaadku asal ahaan xukunkiisu waa fardulkifaaya laakiin xaaladaha qaar buu noqdaa fardulcayn sidii kitaabkii hore aynu ku soo marray tanaa ka mida markuu imaamku dadkii yidhaahdo soo baxa waxaana halkaa laga qaadanayaaba ahlulcilmigu yidhaahdeen jihaadku inuu u baahan yah imaam madaxweyne iyo imaam haga oo dadka ugu yeedha oo masaalixdii iyo mafaasidii isu miisaama oo waxa weeye wixii kala tartiibiya ayuu jihaadku u baahan yahay laakiin wax jihaad lagu sheegayo oo aan madax iyo imaamtoona lahayni jihaad maaha waxaasiyo waa camalkii khawaarijta weeye waa fawdo hadii la ydhaa qof walowba halkaa doonto kaga bilow waxaasi jihaad noqon maayo amaro wanaagsan iyo markaa midho fiicanna laga goosan maayo waa fawda un weeye waay وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وحلق وري أبي عبد الله وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال أنه قال إنه عن تاسي سيدا إنه كتابكي هرم مرر بدنك صور شاقني وحرف جر marka jaarka iyo majruurka ka dambeeya waxa ay ku tacaluqayaan ficil xadfan oo marka la soo qadaro ruwiya ay ruwiya waxa laga wariya can abi cabdillaah musamana waa laga dhigi karaayo muslim wuxuu ka wariyey ay rawaa muslimun can abi cabdillaah saasoo kale qaala annahu qaala inuu ihi kunnaa waxaanu ahayn maca nabiyi nebiga maciise ayaanu ahayn sala allahu calayhi wasalam fii khasaatin duulaan baanu rasuulka la soconnay hazaat iyo haswa waa isku macno fii khasaatin ay fii haswa duulaankaasina wuxuu ahaa kii tabuug sida riwaayaddaa dambaba ay caddayn doonto waay fa qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi inna bilmadiinati madiina waxa ku sugan la rijaalan rag maa sirtu ma socotaan masiiran meel la socdo walaa qatactu mana jartaan waadiyan tog ilaa kaanuu macakum way idinla jirayaan oo macina ayay yihiin raggaas xabasahum waxaana xanibay almaradu xanuun baa xanibay oo idinka reebay ee si kale idinkama hadheen wa fii riwaayatin ay wajaa fii riwaaya riwaayad kale waxaa ku yimi ilaa sharakuukum waxay idinla wadaagayaan fil ajri ajarka ayay idinla wadaagayaan rawaahu muslim marka lafdigan dambe ilaa sharakuukum kaa hore ayuu fasirayaa maciinna ayay yihiin sideebay maceenna u yihiin ee xagga jidhka maceenna kama aha ee xagga qalbiga iyo niyada ayay nagala socdaanoo ajarka iyo khayrkaynu helaynana way nala wadaagayaan weeye waay wa rawaahu lbukhaariyu rawaahu muslimun muslim baa wariyey wa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariye can anasin ka wariye radia allaahu canhu qaala inuu yidhi marka labada xadii waa isku macno laakiin laba saxaabi bay kale yihiin marka laba saxaabi ay kale leeyihiinna muttafaqun calayhi lama idhaahdo marka labada xadiitu saxaabi yihiin lafdigooduna isku mid yahay ayaa muttafaqun calayhi la idhaahda warawaahu lbukhaariyu can anasi radia allaahu canhu qaala wuxuu idhi anas rajacnaa waxaanu ka soo noqonnay min ghaswati tabuuka duulaankii tabuuk ayaanu ka soo noqonnay maca nabiyi nebiga la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam ee duulaankaana xaggaa iyo shaam buu rasuulku u qaado sannadii sagaalaad bay dhacday duulaankii ugu dambeeye rasuulku uu qaadayna uu ahaa sala allahu calayh wasalam fa qaala wuxuu dabadeetay rasuulku yihi inna aqwaaman duulal haa aqwaaman waa jamcu qowmin qoomkana ragga ayaa la idhaahdaa waay marka aqwaamantan rag in looga jeeda riwaayadda horaa fasiraysa inna bilmadiinati ee la rijaalan soo maha qur-aankana waa innaga ku aragnay laa yaskar qowmun min qowmin casaa an yakuunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaa'in casaa an yakunna khayran minhun waay inna aqwaaman rag khalfanaa inagaga dambeeya bilmadiinati madiina maa salaknaa ma marno oo ma soconno shicban laag walaa waadiyan iyo togtoona ilaa haddaynu soconno wahum iyagu macanaa maceenna weeye xabasahum waxaana xabisa alcuduru cudur baa xabisae si kale inoogamay hadheen shicbiga waxaa la idhaahdaa dariiqa ama waxa weeye laagta buurta dhex marta ayaa waxa weeye la idhaahdaa gol markaa ama ha la idhaahda laag ama ha la idhaahdo gol shicban marka shiinka la hoos dhigo gol ma martaan golahaasi buuraha ku yaalla ka mida waadina ma jartaan ilaa way nala socdaanoo macayna wey xabasahum alcuduru cudur baa xabis waay maxay nagula socdaan niyadday nagula socdaan hase ahaatee ee cudurdaar baa xanibay oo xidhay cudrigaasi wuxuu noqon karaa laxaad la'aan inay cagala yihiin inay waxa weeyaan markaa gacmala yihiin tusaale ahaan inay indhala yihiin in xanuunba hayo oo ay intaaba qabaan lixaad qabaan laakiin ay xanuunsanayaan inaan intaa midna jirin laakiin sahaydii iyo wixii ay fuuli lahaayeen iyo wixii ay isla waayeen oo sidaa darteed ay uga hadheen waay marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa niyadda fiicani wanaagga ay leedahay iyo sida qofku ajar iyo abaal niyadiisa fiican uu ugu helaayo وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وحال قوري أبي يزيد مقعيس معن لورن شري إن يزيد بن الأخنس ناها وهو يسقى معني معن يو أبوه آبه يزيد يو جده أووغي الأخنس صحابيون صحابي وضاهين لما أنتوت waa saddex saxaabi oo midba mid dhalay maasha allah qaala inuu yidhi abiyasiidkaasi ayaa laga wariyey kaana abi aabbahay wuxuu ahaa aabbahay yasiidu yasiid akhraja mid saaray danaaniira diinaara yatasadaqu bihaa uu sadaqadaysanayo ayuu soo saaray fawadacahaa wuxuu dhigay cinda rajuli nin agtii buu dhigay ninkaasoo filmasjidi masaajidka ku sugnaa ayuu agdhigay uu yihi war walaal xoolaha ama lacagtaa ciddii miskiin ee u baahan eed aragta sii inuu ninkan siiyey hamoodin ee ninkan waxa weeye wuu u dhiibo wakiil buu uga dhigay oo wuxuu u wakiishay inuu markaa ciddii u baahan ee u qalanta uu siiyo uu ku sadaqraysto fa ji'tu waan imugu idhi show isna wuu eeganaya oo fa akhadtuhaa waan markaa ka qaatay ninkii uu aabbahay agdhigay ee uu u dhiibay ayaan ka qaatay xoogkaga muu qaadin ee waxa weeye wuxuu yidhi walaal lacagta nin miskiin oo mutaystay baan ahaye walaal sii kolkaasuu siiyey haye wuu soo qaatay dabadeetana fa aataytuhu aabbahay ayaan ula imi bihaa ay bidanaaniiri danaaniirtii aabbahay baan ula imi anoo sida danaaniirtii uu sadaqadaystay fa qaala dabadeetana wuxuu idhi aabbahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa iyaaka aradtu adiga kuulamaan jeedin oo in adiga lagu siiyo maan markaa doonahay oo wuxuu ishidhi dee waxa inankaagu qaatay waa wax naftaadii qaadatayoo ajarkii iyo abaalkii sadaqadda aad ku doonaysay ka heli maysid buu isyidhi fa khaasamtuhu waxaannu kolkaa isula doo tagnay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ay fa taxaakamtu wa iyaahu anigiiyo isagiibaa rasuulka ilaahay isula tagnay oo nidhi saasaa dhacday rasuulka ilaah bal hadda ka war wa qaala wuxuu yidhi rasuulku laka adiga waxa kuu sugnaaday maa nawayta wixii aad niyootay yaa yasiidu yasiidow wixii aad niyootay adigu waad leedahay oo niyadii fiicnayd ee aad la timi way kuu hirgashay weyi oo ah inaad wax sadaqadaysato walakaadna waxa kuu sugnaaday maa akhadta waxanaad qaadatay oo macnihi aad mulkiday oo aad yeelatay yaa macnu macno rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey bukhaari ayaa wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa dadka markaa furuucda in wax lagu sadaqadaysan karo sadaqadaasi laakiin waa sadaqada sunnaha ah sadaqada sunnaha wey waa lagu sadaqadaysan karaa sadaqada waajibkaa ama zakada usuusha iyo furuucda lama siin karo waxaa kaloo laga qaadanayaa bixinta sadaqada in qofku cid kale u wakiilan karo inanka qofka u shaqeeya ama ka ay shurakada yihiin ama qof kale oo muslimiinta ka mida inuu u wakiilan karo odhan karo sadaqadaa qaadoo ciddii u baahan sii waay waxaa kaloo laga qaadanayaa haddii inanka iyo aabbihii tusaale ahaan ay xaakimka isula tagaan ama sheekha isula tagaan si uu xaqa ugu caddeeyo arrintuna intaa aanay dhaafsanayn inu xaqu caddaada unay tahay oo wax kaloo dhibaata iyo isxagxagasho iyo dhib kale aanay dhicin inaanay intaasi inankii ku noqon ahayn waalidinkaarnimo soo ma aragti cuquuq iyo waalidinkaarnimo inankii intaasi ku noqon mayso waayo si aad aragta macan rasuulku waxba kuma canaanan oo kuma odhan waarma aabbahabaad waxa weeye aysa soo raacdeen oo doodaysaan is haysata waxba kuma odhan oo xaqii unbuu kala sheegay waayahay ninkan kolkaa masaajidka joogay ee sadaqada uu yasiid u dhiibay uu yidhi ciddii u baahan ku sadaqee macan kamuu xoogin wuxuu ku idhi walaal waan u baahane aysii anaa u baahane isaguna dee qof u baahanunbu waxa weeye u qaatay oo deetana wuu siiyo soo ma aragtid oo markaa wejigaa sharciga ah ee saxda ah ee ma'duunka abuu kaga soo qaatay inuu ka soo xoogay hamoodi waay wa can abi isxaaqa abi isxaaq waxaa laga wariyey oo sacad ibni abi waqaas aha abi waqaasna magaciisa waxaa la odhan jiray malik ibni wahay ibni cabdimanaaf ibni zuhrata bni kilaab ibni murata bni kacab ibni lu'ayin alqurashiyi azuhriyi radia allaahu canhu waay waa sacad ibni abi waqaas markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kilaabkaasay isugu imanayaan kilaabkaa ayay isugu imanayaan waxaa laga wariyey saxaabiga ah saxaabigaasoo axad alcasharati almashhuudi lahum biljanna ka mid ahaa tobankii jannada looga markhaati kacay radia allaahu canhum tobankii jannada looga markhaati kacay ee kutubta caqaa'idka markaa mashhuurka ku ahaa saxaabada jannada looga markacay tobankanoo qura may ahayna aad bay u badnaayeene tobankan xadiid baa lagu wada sheegay bay ahlucilmigu yidhaahdaan saasaa alcasharatu mubasharuuna biljanna loo yidhaahda tobankanna waa afarta khulafada iyo lixdii kale lixdaa kalena waa saciidu wasacdu wabnu cawfin waalxatun wacaamiru fihrin wazubayru lmumadaxu waa lixdaa beytkaa lagu jamciyey wey radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi jaaanii waxaa ii yimi rasuulullah rasuulka ilaahay baa ii yimi sala allahu calayhi wasalam yacuudunii isagoo isoo bookhanaaya caama xajat lwadaac sanadkii xajat lwadaac xajkii sabootiga la xajay min wajacin xanuun daraaddii buu iisioo bookhanayay mintu halkan waa sababiya oo macaani bay mintu leedahay dhowra macaani fara badan sababbay faa'iidaysaa mararka qaar min wajacin xanuun daraaddii buu iisoo bookhanayay xanuunkaasoo ishtada bi igu adkaaday oo aad ii qabtay faqultu waxaan yaa rasuul allaahi rasuulka ilaahayow innii aniga qad balaqa bi waxa i soo gaadhay min alwajaci xanuunka xaggiisa waxa iga soo gaadhay maa taraa waxanaad aragto markaa maa taraadaas waa faacilkii balaqada xagga xanuunka waxa iga soo gaadhay oo ihaya waxaan aad aragto aad baan u xanuunsanaya ciyaadatulmariid inay tahay mashruuc dadka xanuunsanaya in la soo booqdo iyo madaxda iyo culimmada iyo dadka ahlusharafka ah inay dadka soo booqdaan ayaa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa had iyo jeer qofku inuu la tashado culimmada iyo dadka ahlurayiga ahu waxweydiiyo waxaa kaloo halkaa laga qaadanayaa qofku xanuunka haya inuu sheegi karo oo odhan karo tusaaleaan aad baan u xanuunsanaya ama aad baan u xumadaysanaya wixii la mida haddii taasi aanay ka ahayn qadarka oo uu ka cadhaysan iyo wax la mida haddaanay ka ahayn wa ana aniguna duu maalin nin xoolalaan ahay walaa yariunii idhaxlina maayo ilabnatun lii inan markaa keliya mooye cid kale ay dhaxli mayso markaa inanunbuu lahaa ee ahlulcilmigu yidhahda laakiin markii dambe carruur badan buu yeeshay xoolaana lay macnii xoolo badan markii hore laakiin faramadhnaan iyo caydh iyo wax kastaa way soo mareen afa atasaddaqu ma sadaqadaystaa biuluay maali xoolahayga saddex daloolow laba ahaan ma sadaqadaystaa mar haddaan xoolo badan la lahay cid hagaagsan oo dhexlaysaana aanay jirin qaala wuxuu rasuulku uhi laamay qultu waxaan idhi fashatru yaa rasuul allah fashadru haddaba kala badh iyo nisfi ay atasadaqu bihi ma sadaqadaystaa yaa rasuul allah faqaala wuxuu rasuulku uhi laamay qultu waxaan idhi fauluثu ay atasadaqu bihi saddex meeloodow meel haddaba ma sadaqadaystaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qaala wuxuu rasuulku yidhi auluثu saddex meeloodow meel ay tasadaq bihi sadaqadayso ayay ka dhiganta ama ee aulu ay yakfi ulu saddex meeloodu meel inaad sadaqadaysataa kugu filan wauluu ulukuna kaiirun wuu badan yahay aw kabiirun ama wuu wen yahay ruwaadda badidooduna kaiir bay sheegeen waayahay markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u banneeyey inuu xoolihii saddex meeloodow meel uun macnii dardaarmi karo halkaana waxa ku sugan arrin qur-aanku itlaaqay oo sunnadu qayday baa ku sugan oo wasiyadii qur-aanka ilaahay jalla wacalaa waa ku itlaaqay min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw daynin wasiyo dabadeed markii ilaahay dhaxalka ka warramayo wasiyadii inta la sii daynaayo ama lagu xadidayo ayaddaasi may sheegin soo maha waa la ilaaqay laakiin xadiidkan iyo sunnada ayaa waxaa ay ku qayday macnii ulu wuxuu qofku maalkiisa dardaarmi karaa saddex meeloodoo hee meel iyo wixii ka yar uu dardaarmi kara wixii ka badan ma dardaarmi kara weeye dabadeeta rasuulku wuu cileeyeyoo sababta ayuu u sheegay innaka adigu sacadow antadara inaad ka tagta warasataka dadka ku dhaxlayaa akhniyaaa iyagoo hodana oo waxaysta ayaa khayrun ka wanaagsan min an tadarahum inaad ka tagto iyaga caalatan iyagoo markaa caydha oo yatakafafuuna naasa dadka gacmaha hoos dhiganaya dadka dawarsanaya oo la ydhaahdo markaad dhibata waxa weeye caruurtii balagoonta ahayd wax ku soo sadaqadaysto wax isugu soo dardara oo wax isugu qorqora laydhaa waxaa ka wanaagsan iyagoo iska asturanoo dee waxay dadka kaga maaragtay kaaftoomaan haysta inaad ka tagtood ka dhimataa ka wanaagsan wa innaka adigu lan tunfiqa ma bixin doontid nafaqatan masruuf iyo waxbixin nafaqadaasoo tabtaqi aad ku doonaysa bihaa iyadaba wajha allaahi ilaahay wejigiisa ilaa haddaad sabixisa ujirta calayhaa waa lagaha jarsiin xataa maa tajcalu ilaa ka aad ka yeelayso xataa maa ay xata aladii macaalka tajcalu ay tajcaluhu aad ka yeelayso fii fimra'atika afka gabadhaada aad ka yeelayso eed gabadhaada afka u gelinayso ay tu'jaru calayhi waa lagaa ajarsiin doonaa macaal waxa aad afka gabadhaada u gelinayso marka biilka dumarka iyo caruurta iyo masruufkoodan waxa weeye khayr baa lagu helaya soo ma aragta gaar ahaan qofku haddii ilaahay daraaddii uula jeedo wax alla waxaa aragteena caruurta aynu ku bixinayna iyo dumarka waxa weeye khayr iyo ajar baa lagaa siinaya laakiin waa in niyadda had iyo jeer la wanaajiyo oo niyadda la soo xaadiriyo oo kollayba waad bixinaysaaye niyad fiicanna aad raacisa weeye qaala wuxuu idhi faqultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay ow ukhallafu miyaa lay reebayaa bacda asxaabi asxaabtayda dabadeed oo dee markaa waxaa la joogaa maka waa xajkii xajatulwadaac baa la xajay halkaasuu kolkaa ku xanuunsaday kolkaa waxaa laga yaabaa inuu ka baqda inuu meeshan ku dhinto halkii ay ka hijroodeenee ilaahay daraaddii ay uga tageenoo maka ah inay markaa ku dhintaanna arintaana way karahsan jireenoo waxa wey way necbaayeen markaa rasuulka ilaahay oo asxaabtaydii dabadood miyaa lay reebaya oo maka miyaa laygu reebaya waay hore waynagii xadiidka u soo sharaxnay oo markaa tawjiihaadka iyo riwaayaadka kale soo arooray iyo horeynu usoo sheegay qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi innaka adiga lan tukhallafa laguma reebi doono oo markaa laguma dibdhigi doono oo fa tacmala ma samayn doontid camalan camal tabtaqii bihi aad ku doonaysa wajha allaahi wejiga ilaahay ilaa haddayse sidaasi dhacday isdadta waxaad ku kororhsan bihi camalkaa ilaahay dartii aad u samaysay darajatan darajo iyo wa rifcatan sarrayn baad ku kororhsan walacallaka waxaana lagaa yaabaa oo xaqiiqo ah an tukhallafa in lagu reebo oo macnihii lagu dibdhigo oo cumrigaagu uu dheeraado xataa yantafica bika ilaa ay kugu intifaacaan bika adiga aqwaamun duulal oo wayudara bika ay kugu dhib mutaan aakharuuna kuwo kalena kugu dhib mutaan allaahumma allah ow amdi u socodsii liasxaabi asxaabtayda hijratahum hijradooda ilaahay ou socodsiiyo u hige oo walaa taruddahum ha u celin calaa acqaabihim cidhbahooda ha u celin laakiin ha yeeshee albaa'isuka miskiinka ahi oo sacd bnu khawlata ahi ay atawajacu lahu kaasaan markaa u xanuunsanaya ama yakfir allaahu lahu ilaahay kaa haw dembi dhaafo yarii lahu rasuulullah rasuulka ilaahay waa u calaacalayaa sal allahu alayhi wasalam oo markaa waa u murugoonayaa an maata ay liajli an maata inuu ku dhintay daraaddeed makata maka ayuu ugu calaacalaya muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqan hadalkaa dambe markaa cidda tidhi waa sacad ahlulcilmiga qaarkoodna waxay dhahaan ruwaadda intooda badan waxay sheegayaan inuu zuhri yidhi zuhri inuu yidhi bay sheegayaan labaduba inay yidhaahdeenna isma diidayso saynu hore u soo maray waay marka waa sacd ibnu khawlat alcaamiri radia allaahu canhu ardaa makuu ku dhintay oo goor muu dhintay ma hijrada ka hor mise kadib bacd alhijra buu dhintoo caam xajat alwadaac buu ku dhintay halka markaa isagoo hijrooday inuu haddana waxa weeye ku soo noqday oo dabadeetana halkaa ay geeridu kula kulantay oo halkuu ka hijrooday uu ku dhintay taarasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu calacalay maxaa markaa meesha keenay sacad ibnu khawlata maxaa halkan rasuulku u keenay oo maxaa meesha keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sacad buu markaa waxa weeye ayuu ugu laabqaboojinaya oo uu u sheegayaa inaanu markaa sida ninkaa isku magaca yihiin isagoo halkan maka ku dhintay inaanu la mid noqonahaynuu u sheegay calaa kulli xaal xadiidkan fawaa'idda badan waxa uu markaa tusinayaa ikhlaaska iyo niyadda fiican ee qiimaha ay leedahay laba meelood baa niyaddii uu ka sheegayaa xadiidku halka hore ee wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaqii biha wajha allah iyo halka dambe ee ah innaka lan tukhallafa fatacmala camalan tabtaqii bihi wajha allah camal kastoo qofku ilaahay daraaddii uu samaynayo ilaahay buu markaa ugu dhowaanayaa khayr iyo wanaagna wuu ku helaya waaya arrinkaa rasuulku haddaba uu sheegay ee sacad uu yidhi markaa waxaa laga yaabaa inay cumrigaagu dheeraado dadka qaarna ay kugu intifaacaan qaar kalea kugu dhimutaan sidaasi ayay u dhacday oo dee ciraaq buu furtay sidaynu ognahay sacad ibnu abi waqaas radia allaahu canhu ardaa ciidankiisii uu hogaaminayay baa furtay halkaasaa markaa boqorradii hayste uu ka saaray dad badan ayaa ku intifaacay oo muslimiina oo qaar sababtiisa ay ku islaameen oo qaar khanimooyin badan iyo markaa khayr badan ay ku heleen qaar badan oo kalena way ku dhimuteenoo dee gaalo badan baa waxa weeye isagiiyo ciidankiisa ay digada ka dhigeen oo ulaayn markaa sidii rasuulku u sheegaya calayhi salaatu wasalaam ayay u dhacday weeye wa can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wari cabdiraxmaan ibni sakhrin oo ahaa cabdiraxmaan ibni sakhr radia allaahu canhu haa hurayra waa tashiiru hirin sideedaba hirin marka la tashiiriyo bisadi ayaa hurayra ay noqonaysa magaciisana cabdiraxmaan ibn sakhar baa la odhan jiray sida raajixa radia allaahu canhu qaala annahu qaala inuu yidhi baa laga wariyey qaala rasuululahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha ilaahay laa yanduru ma eegaayo ilaa ajsaamikum jidharhkiinna eegi maayo walaa ilaa suwarikum sawiradiin iyo muuqaalkiinnana eegi maayo ma eego macnii idinku arrinkaa idinku ajar siin maayo oo mid ilaahay agtiisa qiimiyo wanaaga kaga mutaysanaysaan maaha walaakiin ha yeeshee yanduru ilaahay wuxuu eegayaa ilaa quluubikum wa acmaalikum quluubtiin iyo acmaashiinuu eegaya lafdiga inoo yaalla walaakin yanduru ilaa quluubikum ha yeeshee quluubtiinna ayuu eegaya rawaahu muslim saasaa idin qoran soo maha ya waay lafdigaa uu soo arooriyey sheekhu ee muslimku wariyey waxaa ka sii akmalsan ama ka sii dhammaystiran lafdi kaloo muslimku warinaayo oo rasuulku uhi in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay ma eega sawiradiinna iyo markaa jidharhkiinna iyo xoolihiinna ha yeeshee wuxuu eegaa quluubtiinna iyo acmaashiinnu ilaahay eegaa waaya marka waxaa qalbiga ku jira iyo qofka niyadiisa iyo camalkiisa ayaa ajar iyo hawaab uu ku helayaa ilaahayna jalla wacalaa uu ugu dhowaanayo haddii qofka qalbigiisa wax wanaagsane ay ku jiraan camalkiisuna wuu fiicnaanaya waay haddii la arka laakiin qofka camalkiisoo fiican camalkiisoo xun haddii la arko oo qariban oo waxaanuu ku hadlaayo oo xunuu samaynaayo oo meel xunuu maraayo taasi waxay daliilu tahay in marka hore qalbigiisu uu fasahaaday oo uu qarrimay soo ma aragtid waayo kolka qalbigu uu wanaagsan yahay ee wax fiicani uu ku jiro indhuhu wax wanaagsan bay eegaan oo afku wax wanaagsan buu ku hadlaa oo xubnahan kalena wax wanaagsan ayay la yimaadaan weeye marka waxa qalbiga ku jira oo keliya looma baahno eh waxa qalbiga ku jirana waa in la markaa waxa weeye la hagaajiyo acmaashii iyo wixii kale markaa muuqdayna waa in iyadana la hagaajiyo weeye wa can abi muusa abi muusa waxaa laga wariyey oo cabdilaahi bni qays ahaa alashcariyi radi allaahu canhu abi muusa alashcari cabdilahi bni qays baa la odhan jiray qaala inuu yihi su'ila waxaa la weydiiyey rasuulullahi rasuulka ilaahi sal allahu alayhi wasalam can irajuli ninka ayaa la weydiiyey yuqaatilu u dagaalamaayo shajaacatan geesinimo oo waa geesiyo halkii dagaal uu ku arkaba feedhuunbuu kaga bilaabaya wa yuqaatilu iyo ka u dagaalamaayo xamiyatan qabyaalad iyo inaan markaa ciddiisa laga badin wa yuqaatilu iyo ka kale u dagaalamaayo riyaan istus in markaa uu magac helo oo waxa weeye la ammaano iyo wixii la mida ayu daalika intaa koodebaa fii sabiilillaahi ilaahay daraaddii u dagaalamay wa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man qaatala qofka u dagaalama litakuuna si ay u noqoto kelimatullaahi ilaahay kelmaddiisu oo looga jeeda dacwaddiiyo diintii islaamka hiyo alculyaa ta sarraysa fa huwa kaasaa fii sabiilillaahi ilaahay daraaddii u dagaalamay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay lafdiguna waa lafdigii muslim xadiidkani meelo kalena wuu inoogu iman doonaa waxaa laga qaadanayaa qofka geesinimo uun u dagaalama iyo ka qabyaalad iyo wixii la mida u dagaalama cid unuu difaacayo iyo ka riyaa u dagaalama intaa midnaba ilaahay daraaddii inaanu u dagaalamin ajar iyo abaalna aanu taa ku helay sa ahaatee qofka ilaahay daraaddii u dagaalamaya waa ka u dagaalama kelmadda ilaahay say u sarrayso islaamku xagga sara u noqdo gaalnimaduna meesha uga baxdo oo ay u hoosayso ya ka noocaasa ayaa ilaahay daraaddii u dagaalamay markaa jihaadka iyo acmaasha wanaagsan oo dhammi niyay u baahan tahay waxaa kaloo u baahan tahay mutaabacatu sunna sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo diintiisa in la waafajiyo ayay u baahan tahay halkaasaynu u dayn doonaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين